alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam wabacd adeer waa mahadsan tahay fursaddaadnu siisay marka hore waxaan rabnaa inaan ku baaqno nabad dagaalada meeshaas ka socda oo soo noqnoqday waxaan leenahay walaalayaalow dadkaas deriska ah walaalaha ah waxwalbaalaha ah xabaddaa joojiyeen oo yaan wax shuruuda lagu xirin in xabadda la joojiyo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaal sokeeye na waa ka dheregnay ummadda soomaaliyeed waa aaday maaragtay ay ay ay ay uga ay ugu dhibtootay siishana maanta looma qabo natiijada dagaal sokeeyena waa la yaqaanaa oo waxaan dhimasho iyo daawac iyo qax iyo baraka iyo macluul iyo gaajo aynu ka imaanmayaan qof walba markuu gaarayna maba jirto haba yaraatee dagaalkaas marka waxaan leenahay waa dagaal khasaaro waa dagaal ceebeed wax faa'iidaha laga keeni karaa in ma jiraan kii horaa laga soo waayey kadna ma dhalin doona haddii alla idmo marka dagaalkaas yaan maaragtay la lagu jiidin xabadda ha la joojiyo
nabadoon maxamed xasan xaad adigoo soo mahadsan welceliyey wuxuu soo welceliyey dagaalkaas oo meesha ku aasan oo la kala tirsanayana ha laga wada hadlo soomaalidu hadday wada hadasho inay heshiisay maaragtay ay ku dambayn jirtay isfahamka waxaan aaminsanahay dadka meeshaas jooga inuu u sahlan yahay dad say u wada hadlaan oo bisanaaxa u wada hadli karo wax walba isu sheegi karo ka wada hadli kara dhibaatada ay kala tirsanayaan inay yihiinan aaminsanahay marka dadkaas walaalaha ah yaan maaragtay ee, muxuu ahaa dib loo celinin meeshaas nabadaa taalla haduun baa buuxa yaan dadkaas maaragta la khasaarin
nabadoona muqdishoaad ku sugan tahay waxaa sidoo kale muqdisho een, ku sugan oo maalmihii ugu dambeeyena joogay een, mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo puntland kuwooda ugu sarreeya gaar ahaan madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha puntland Een, ma isku daydeen in aad een, labadooda isku keentiin ood kala hadashiin in dhibaatada gaalkacya een, iyagu maadaama ay madaxdii maamulada yihiin ay amraan oo la joojiyo wallahi adeer maya kuma sheegi karo been kuma sheegi karo madaxweyneyaal ma aanaan arag mida kuwa ee gobol goboleedka iyo kuwa kale oo federaalka iyo waxaas oo dhan ma aynaan arag laakiin waxaan is leeyahay ee, arrintu waaba kuwaas in loo baahdaaba runtii meesha kuma jirto say say ila tahay aniga meesha waxgarda badan oo kuwaas ka sokeeya jooga arrintuna qof iyo laba gacanta uguma jirto waxaan qabaa dadka meeshaas joogo waxgaradka ah oo odayaasha ah oo ulma-udiinka ah oo maamulada iska soo horjeeda oo inay arrintaas ku filan yihiin Ee, taas hata magaalada gaalkacyo in la nabdeeyaayo waxay ka imaan kartaa dadka wada dega meeshaas marka waxaan leenahay ee, madaxweyneyaasha bal aan ayaga dib u dhigne dadka jooga halkaasi waa inay nabadda guntiga u xidhaan waa in maaragtay ee, colaadaa soo noqnoqotay xididkeeda la siibo waa in laga wada hadlaa waa in salka odayaasha dhulka u dhigaan iyo culmo udiinka iyo waxgaradka dhammaantiis ee, labada maamul labada shacab marka aniga waxay ila tahay dagaalkaasi maanta inuu dib u dhac keeni karo inuu keeni karo shacabkaas hadda naaloonayo nabadda iyo horumarka iyo dowladnimada ku naaloonayo inuu dib u celiyo noloshoodii oo uu mugdi kala geliyo waxaas marka qofka faa'iidaya ma jirto dagaal la baray lix iyo labaatan sano kadib ma aaminsani in maaragtay dagaal qof ku ajar maahay uu jiro ama ku dhakoomayo marka dagaalkaas yaan maaragtay dadka lagu halaagin wax ka imaan hayaa ma jiraan annagu waxaanu ku talinaynaa arrintaasi in maaragtay muxuuha laga wada hadlo oo waxaasi waa naqli hayay meediyaha waran aan qurux badnayn oo waran colaadeed aan laysu tirinayn qof walba inay maaragtay ee, ee, dib u xisaabtanto caqli u taliyaan annagu ujeedin meeshaas colaad waa ka dheegnay dadka soomaaliyeed maanta dhiig daatashiisa uma qabaan wali aan lagu degdegin colaada iyo gacanka hadalka annagu intaasaan ku talinayna waayahay aad baad u mahadsan tahay nabadoon maxamed xasan xaad sidoo kale adigana adeer